asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta xubeynta murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta aanu ka soo dhex miidayno ama aan ka soo dhex mitimino afka hooyo iyo qaybihiisa kala duwan waana xubinta murtida maanta ee ah midaan duqoobin aan daalin ama duugoobin waana xubinta murtida maanta ee haddii eebba idmahayo meelaha kala duwan tusaalayaasha inaga siisa waxaa la yidhi waxaa jirtay haweenay dan yar ah oo haddii eebba idmahayo iibisa bahal la yidhaahdo bursaliid oo aanu malanay soomaalidu hadda ma aqaan magaca loo yaqaano laakiin anigu dee yaraantaydii bursaliid un baanu aqaanay waa bur saliid lagu dubay ama burshiilshiil labadaba waa la dhihi jiray bursaliid iyo iyo burshiilshiil labadaba waan u maqli jiray xilligii aan yara waana erey bixin aanu malanay inay afka hooyo toos ugu caddahay walow hadda luqado kale loo isticmaalo marka waxay iibin jirtay bursaliid waana beec geyn jirtay waxaa jiray marka nin maskiin ah oo ay mar walba xabad bursaliida ugu tala gasho ninka maskiinka ah waxay siin jirtay xabadda bursaliidka markay hal xaboo bursaliida siiso ayuu hal eray ku dhihi jiray wuxuu dhihi jiray wanaagaad fashaad ka faa'iida xumaantaad fashana aday kugu soo fagaagta taa ayuu ugu jawaabi jiray mar walba oo ay xabadda burshiilshiilkaa siiso waxa uu dhihi jiray wanaagaad fashaad ku faa'iida xumaantaad fashana aday kugu fagaagtaa ama aday kugu fooftaa taa ayuu isticmaali jiray marka uu eraygaa ku dhaho ayay dhibsan jirtay dee ninkan ay wanaajisay ee mar walba wanaagaad fashaa saa kuu yeela xumaantaad fashana aday kugu fooftaa ku dhahaya mar walba muxuu ka wadaa wuxuu dhihi jiray haddii eebaidmahayo wanaagaad fashaa iyo ereygaas ayuu aada ugu celcelin jiray maalinkii dambe ayay waxay go-aansatay gebigiisaba inay sun ugu darto oy xabadda bursaliidka intay sun ugu darta maskiinkan ay ku disho go-aankaasay qaadatay hadday go-aankaa qaadatayna waxay u marisay sun markay suntii u marisay ayay haddii eebba idmahayo la dhaqaaqday damcad inay u geysa dhex markay sii marayso ayay waxay xasuusatay ereygii ahaa wanaagaad fashaad ku faa'iidaa xumaantaad fashana aday kugu fagaagtaa ama aday kugu fooftaa ereygii ahaa bay xasuusatay kolkaasay tuurtay xabaddii burka ahayd ee ay marisay mariidka xabad caadi ah ayay qaadaye way u geysay cunugkeeda oo ka maqnaa sanad ayaa loo keenay oo naftu hayso oo yaaban oo maaragtay aad iyo aad u rafaadsan ayaa hameenkii loo keenay markaasuu ku yidhi cunuggii yaraay hooyo haddii eebba idmahayo waan dhiman lahaa eh hal xabo oo burshiilshiila ayaa waxaa ii keenay ninkii maskiinka ahaae hebel la dhihi jiray ninkaasaa anoo gaajo u bakhtin raba oo dhuunta iqalasho sidan ah ayuu ii keenay hal xabo oo burshiilkii ah kaasaaban ku imide meydkayga unbaa lagu keeni lahaa kolkaasay waxay xasuusatay wanaagaad fashaa adaa ku faa'iida xumaantaad fashana aday kugu fooftaa halkudhigii uu samayn jiray ninkaasu markaasay dib waxay u dalbatay cafis ay ninkii ka dalbatay oo ay leedahay niyow dar ilaahay ii cafi aniguna waxaan rabay inaan shirqool kuu dhigo adiguna wanaagayga ayaad ka telinaysay kumana aanan fahmin halkaa waxaad ka garanaysaan wixii dhagar ahaa ee aada qooshay adigu ama dhagaraha aada maleegto inay hadhow kugu soo noqon karaan oo haddii eebba idmahayo qaldaabay qaladaa mahmaahdii ahayd ee qolyaha miinada dhiga ay dhihi jireen qaldaa ma khaldo qaldaa ma qaldo oo macnaheedu ah ninkii halmar miinada khaldaay isagay la kici ilaan isagaa khaladka la yimid khaladaadka marka aada fashaay inaad ku bixi karto oo adiga kula tegi karo inaad halkaa ka fahanto ayaa aada iyo aada muhiim u ah marka bini aadanka dhibaato aduu haba la jeclaan marka hore ee waxaa la rabaa inaad wanaag keliya un samayso si wanaagaad fasha adaa ku faa'iidada halkudhiga maskiinkaasi uu u noqdo mid hirgala adigana ku anfaca mahmaahda maanta ee aan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta ciidamka iibi waxaan dhahaynaa qofna maankiisa ma saluugo qofna maankiisa ma saluugo waa mahmaa cajiiba oo xagga caqliga iyo maanka waxayna tusaysaa mahmaahdii la dhihi jiray qof kasta tusbax qumana la dhahaa qoorta u suran taas ayay inoo xaqiijinaysaa inay tahay mid xaqiiqo ah oo ruux walba caqligiisa iyo maankiisa uusan saluugin ee uu ku qanacsan yahay